warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararkaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah diiwaangelinta codbixiyaasha oo sii socon doonta ilaa iyo amar dambe natiijada mid ka mid ah kuraastii maalmo ka hor muqdisho lagu doortay oo la hakiyey iyo xildhibaan xuseen carab ciise oo horey uga tirsanaa baarlamaanka soomaaliya ee madaxleedkoodu dhammaaday oo dacwad ka gudbiyey guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo arbaca taariikhdana waxaay ku beegan tahay saddexda bisha kooiyo tobnaad ee noveembar labada kun iyo labaatan iyo kow kusoo dhawaada qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kaloo faahfaahsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka i b c ayaa sheegay inuu sii wadayo diiwaangelinta codbixiyaasha ilaa iyo go-aan kale laga gaarayo arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyada oo maxkamada uu horyaalo kiis lagu dalbanayo in i b c ay diiwaangelinta wado ilaa iyo sagaalka bishan aan ku guda jirno ee novembar gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha dalka i a b c ofoloji wakati wuxuu sheegay inuu u hogaamsamayaan amarka maxkamadda ee ahaa in muddada diiwaangelinta uu ku egyahay oo ku ekayd shalay ay ku kordhiyaan hal toddobaad oo dheeraada waxaa dhanka kale maantay go-aan laga soo saari doonaa dacwada waa dacwad ay gudbisa a b c oo ay kaga soo horjeedo amarka maxkamadda guddiga ayaa dhammaadkii toddobaadkii saddexaad diiwaangeliyey waa diiwaangelinta soo bilaabay afartii bishii hore waxaana uu sheegay in uu diiwaangeliyey codbixiyaal gaaraya sideed boqol oo kun afar boqol laba iyo lixdan inkastoo bartilmaameedkooda uu ahaa ilaa iyo lix milyan oo qof oo codbixiyaal cusub ah kuwaasi oo deegaanada kala duwan ee wadanka laga diiwaan gelinayo si ay doorashada soo aadan ee sanadka dambe kaga qayb qaataan wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa waxay shaacisay in laga bilaabo sagaaliyo tobanka bishan oo ku beegan maalinka jimcaha ah waa maalin jimco ah ardayda dhigata dugsiyada sare ee wadanka la siinayo nasasho idhaahdee wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa waxay sheegtay in sagaaliyo tobanka bishan oo jimco ku beegan ardayda iyagu dhiganaya dugsiyada sare ee wadanka la siinayo nasasho maalmo kooban ah waxay fasalada dib ugu noqon doonaan saddex iyo labaatanka nobeembar oo talaado ku beegan tallaabadan ayaa looga gooleeyahay in lagu xakameeyo dhacdooyinka ay ardayda ku gubayaan goobaha waxbarashada ee sare u kacay xilli dugsiyeedkan ayaa ku eeg saddexlabaatanka bisha labiyo tobnaad ee disembar fasaxa maalmaha ah ee ay u baxayaan ardayda dugsiyada sare ee wadanka dhigta ayaa waxaa shaaciyay xogayaha joogtada ah ee wasaaradda tacliinta ee dalka julius juan oo tilmaamay in ardayda lagu nasinayo maalmahaasi kooban oo waxbarashada ay kaga maqnaanayaan
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada soomaaliya ayaa waxa ay hakadgeliyeen mid ka mid a labadii kursi ee maalinkii isniinta lagu doortay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya waxay qabteen dacwad uu usoo gudbiyey xildhibaan xuseen carab ciise oo ka mid ahaa waa baarlamaanka soomaaliya ee mudaxileedkoodu dhammaaday sidoo kalena ah xubintii ku fadhiday kursiga hadda cabashada laga gudbiyey kursiga lambarkiisu ee laba saddex sagaal ayaa horey uu ugu fadhiyey xuseen carab ciise ayaa isniintii waxaa loo doortay gudoomi waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed mid ka mid a garyaqaanada soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixinaya caqabada kursigaasi iyo sidoo kale saameynta ay doorashada guud ku yeelanayso waa qasab in la raaco oo waxayna u leeyihiin awood haddii warqadooda la raaci waayana halkaas waxaa ka dhalanaysa inay meeshu musuq tahay oo kala dambaynaysan ahayn dowladda ayadaa magacawday xaqna waxay u leeyihiin haddii xildhibaankii ku fadhiyay kursiga xuseen carab uu ka uu ka dacwooday in laga jaahil bixiyo madmadow way muuqdeen oo shacabka waxaa la arkayay laba manxiis iyo dadkii wax dooranayay ergadii oo aan la arkaynin xataa kuwii tartamayay annagoo aada u qadarinayno ra-iisul wasaare ku-xigeenka halkaas madmadow baa ka jira waxayna wax u dhimaysaa dabcan saameyn dheer ayay ku yeelanaysaa doorashada saameyn togan ayay ku yeelanaysaa dabcan waxaanu sugaynay in la dedejiyo laba kursi keliya la iclaamiyey labadii kursina guddiga khilaafaadka ayaa ku dhegay oo xaq u leh dabcan inuu ku dhego in laga garbaxa ay tahay iyo xildhibaankii hore oo ka keenay dooda in la qanciyo oo ay go-aan ka gaadhaan ayagaa xaq u leh waana in la raacaa dabcan saameyn ayay ku yeelanaysaa laba boqol toddobaatan iyo shan kursi oo labadii labadii la iclaamiyeyna haddana door la geliyey khilaaf de waxay noqon kartaaba khidda laisku ogyahay oo dib wax loogu dhigayo dadku waxay lahaayeen dagaaladan dhacaya khilaafaadkan dhacaya waxaa ka dambeeya arrimo siyaasa oo dib wax loogu dhigayo haddii haddana lagu daro kursi kastoo lasoo iclaamiyana haddana guddiga khilaafaadka uu qabsato uu ka hadlo hadday go-aan soo gaaraanna ay noqoto inay arrimuhu meel gaadhaan ay marka waa arrintan waa arrin aada u dheeraan doonta haddii aan go-aan laga gaadhin oo shacabka ay musharaxiinta uga horreeyaan siyaasiyiinta civil society-ga aynan la fadhiisanin ra-iisul wasaaraha oo kalsoonidii lagugu qabay iyo hufnaantii daahfurnaantii cadaaladii laga sugayey doorashada inay dhacdo wakti degdegna ku dhacdo inaan la heenin ayaa meeshii muuqanaysa waana waxaana qasab konton iyo afartii xubnood ayaa waxay qaatay afar bilood ku dhowaad laba boqol toddobaatan iyo shantan oo laga bilaabay laba kursi inta ay qaadan doonto ilaa hadda ma cadda waxaana wanaagsan intii labalaba kursi lasoo bandhigi lahaa hal mar halkii marba ugu yaraan labaatan kursi laga dhigo taasi waxay suurtagelinaysaa inay degdegaan waxaan kaloo soo jeedinayaa in maamuladu dhammaan hal mar ay ka hirgasho oo aan la dhihin somalilan baa hadda laba kursi lasoo jeedinayaa jubbaland baa saddex kursi lasoo jeedinayaa galmudug baa afar lasoo jeedinayaa ayaa lasoo jeedinaya in loo tartamo arrintaasi waxay horseedaysaa musuq iyo madow iyo kudarsasho marka waxaan leenahay dhammaan siyaasiyiinta iyo civil society-ga dhammaan in lala hadlo ra-iisul wasaaraha cod dheer lagu maqashiiyo inaanan dib loo dhigin doorashada taasa soo jeedina
gudoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya maxamed ibraahim bare ayaa waxa uu sheegay inay bilaabeen baaritaanka kursiga dacwada laga gudbiyey ee maalin ka hor loo doortay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed horeyna ugu fadhiyey xildhibaan xuseen carab ciise oo golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ka tirsan horena usoo noqday wasiirka difaaca ee soomaaliya mudane bare waxa uu isagoo warbaahinta gudaha soomaaliya la hadlay uu sheegay in muddo toddobaad ah ay kusoo bandhigi doonaan natiijada kama dambaysta ah ee baarista ay hadda guda galeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa maalin ka hor tartan waxa uu u galay kursigaasi gabadh ayaa la tartamaysay waxaana uu helay codad sagaashan iyo toddoba gaaraya oo ergadii iyadoo boqol iyo kowga ahaa ee ka qeyb qaatay codeyntaasi ay codadkooda ku taageereen sidii guddiga doorashada ee gobolada waqooyi ay ku dhawaaqeen ciidamada dowlada federaalk ah ee soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in saacadii lasoo dhaafay ay dhaqdhaqaaqyo iyo howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaana hoostaga degmada garbahaare ee gobolka gado howlgalladan ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha guutada tobnaad qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xooga soomaaliya iyo abaanduulaha qeybta afartan iyo saddexaad ee gobolka gado waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan in deegaano badan oo xubno ka tirsan al-shabaab horey loogu arkay howlgallada laga fuliyey saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in ujeedka howlgalkan uu yahay sidii lagu diyaargaroobi lahaa doorashada golaha shacbiga ee lagu wado inay ka qabsoonto magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gado islamarkaana amniga loo xaqiijin lahaa ciidamada dowlada soomaaliya ayaa dhanka kale degmada baardheere ee gobolka gado waxay ka sameeyeen bandhig iyagoo sheegay inay u diyaargaroobayaan dagaal ballaaran oo guluf ah oo lagu qaadayo deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka gado taliyaha ururka afartan iyo sagaalaad guutada tobnaad qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliya ayaa sheegay inay u diyaargaroobayaan dagaalka dhanka ururka al-shabaab islamarkaana qorshahooda uu yahay in ay ka weeraraan amaba ay dagaalo ku qaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin wuxuu intaasi ku daray in howlgalladan ay yihiin kuwa joogta ah islamarkaana laga fulinayo dhammaan deegaanada ka tirsana gobolka gado oo la rumaysan yahay inay ku sugan yihiin xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo dagaal xoogan kula jira ciidamada dowladda soomaaliya iyo ciidamada shisheeye ee soomaaliya ku sugan ugu dambeyntiina diyaaradaha dagaalka ee maamulka israa'iil ayaa lagu soo waramayaa in ay duqeymo dhanka cirka ah ka geysteen duleedka caasimada dalka syriya ee magaalada dimashaq warbaahinta dowladda suuriya ayaa waxa ay baahisay in aroornimadii hore ee maantay la adeegsaday gantaalo dhowra wararka ayaa intaasi ku daraya in uu jiro khasaare ka dhashay howlgalka militariga ee israa'iil ay ku qaaday dalkaasi syriya inkastoo aan la cayimin israa'iil ayaana dhankeeda weli ka hadlin weerarka ay ka fulisay gudaha dalka suuriya afar iyo tobankii bishii hore ayay ahayd markii howlgallo noocan oo kale ah ay israa'iil ku dishay sagaal shaqsi ama sagaal qof oo lagu tilmaamay dagaalyahano daacadu ah dowladda wadankaasi syriya